dadka yimi ee bugagooda lagu soo bandhigay ma tira yarayn haddaan qaar ka carabaabo waxay isugu jireen waayeel iyo dhallinyaro waxay isugu jireen rag iyo haween waxay isugu jireen dad mawaadiic kala duwan ka wada hadlaayay haddaan magacaabo qorayaasha qaarkood iyo bugagga maaragtay meesha lagu soo bandhigay bugagga ugu caansan ee meesha lagu soo bandhigay waxa ugu magac weynaa oo ahaa kii magaratay loogu talagalay inuu ahaado iibafurka magaratay dhacdada ama barnaamijkaas buugga uu soo qoray ee soo saaray ustaadka cabdalla mansuur oo la yidhaahdo taariikhda luqada iyo bulshada soomaaliyeed oo labada dhinacba maaragtay ka wada hadlaya xagga afka iyo xagga bulshadu halkay ka soo jeedoba dadka kale waxaan ka tilmaami karaa haddaan si deg deg aan waxu xuso buugga la yidhaahdo adduun iyo taladi oo uu leeyahay rashiid sheekh cabdilaahi waxaa ka mid ah buugga la yidhaahdo deegaan khayladhaan degaan oo axmed ibraahim cawaale uu leeyahay waxaa ka mid ah dhinaca kale haddaan ka eego buugag carruurta soo koraysa loogu talagalay ee gaar ahaan weliba qurbaha ku dhalanaysa oo ay dhowr buug ka soo bandhigeen jawaahir cabdille iyo saynab daahir
bandhigaasi marka ma is leedahay ujeedkii aad lahaydeen waad ka gaarteen gaar ahaana magaaladan landan weliba laba xaafadood oo dhinaca galbeedka fog iyo barigaba waad ku qabateen barnaamijka markiisii hore barnaamijku wuxuu salka ku hayaa qorshe la dejiyey sanadkii aynu soo dhaafnay dabayaaqadeedii bishii decembar shirweynihii saddexaad ee ay qabsadeen ama uu qabsaday ururka qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed kaasoo ujeeddadu ay ahayd meel kastoo ay kala joogaanba ama xarunta ha ahaato jabuutiya ama ha noqoto laamaha uu ururku ku kala leeyahay yurub aasiya africa america iyo canada intaba waxaa loogu talagalay in sanadkaa gudihiisa lagu soo bandhigo qorshe ama barnaamijyo isdaba jooga oo giddi ku wada lug leh afka suugaanta iyo dhaqanka soomaaliyeed axfidaadiisa ilaalintiisa kobcintiisa iyo harumarintiisaba kolkaa kan hadeerto lagu qabtay london oo aad moodid inuu kuwii ugu soo horreeyey uu yahay wuxuu magaratay ka shidaal qaadanayay qorshahaas halkaa lagu dejiyey waxaana ka muuqatay in dadku si xiisa leh u soo dhoweeyeen
barnaamijkan marka ma yahay mid sii socon doonaa sidee qorsho u yahay markay tahay abaabulka iyo diyaargarowga somali ban
barnaamijku sida loogu talagalay min maalintii la aasaasay ururkan qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed oo hadeerto laga joogo shan iyo toban sano ma aha barnaamijka kan ku saabsan daahfurka bugaga soo bandhigidda dood wadaagga dhiirigelinta maaragtay afka suugaanta iyo dhaqanku ma aha mid guurguuraya oo marba loogu talagelayo ama magaalo ama qaarad ama gobol goonidiisa waa mid isku mar laysla wada jaan qaadayo xilliyadu ha kale yara hor horeeyeen waxoogaae ka wada dhacaya inta oo dhan yurub magaalooyinkeeda sida matalan u k oo kale ama dalkan ingiriiska sweden norway finland dhinacyada kale ee afrika oo kale mataqaana ama somaliland ama soomaaliya ama jabuuti ama maaragtay jigjiga iyo kiilgashanaad sidoo kale maraykanka iyo canada waxaa loogu talagalaa qorshahaasi inuu ahaado mid cid waliba meesheeda iyadoo ku talagelaysa awooddeeda itaalkeeda iyo adduun waxay haysato inay dhinaceeda ka taabageliso kolkaa way isbuuxinayaane buwaagta markaad eegto ujeedkama wuxuu yahay in qorayaasha buwaagta ay qoreen lagu soo bandhigo si aad u iibisaan ood suuqgeyn ayaad ula jeedaan mise waxaad uga dan leedihiin abaabul guud iyo inaad dadka ku wacyigelisaan inay wax qoraan ama xitaa la baro sida loo qoro horta barnaamijyada aanu qabannaa ha kala duduwanaadeen ama ha ku saabsanaadeen buugagkan lasoo bandhigayo ama ha ku saabsanaadeen xaflado ma garatay dad lagu marti qaadayo ama ha ku saabsanaadeen dood wadaag dhammaantood waxaanu marka ugu horreysaba ku salaynaa in barnaamijyadaasi ay ahaadaan kuwo waxtar weyn ka geysanaya ujeeddooyinka iyo ahdaafta magarata noogu qoran barnaamijkayaga guud ee urur ahaaneed iyo dastuurka yagu waxyaalaha uu nafarayo dastuurkaas aan sheegayo ama xeerkaas aan sheegayo oo la jaan qaadaya xeerka urur weynaha caalamiga ah ee la yidhahdo international ben haddaan kolkaa meel gaaban ka soo qabto sidii markii dhoweyd aan sheegayey ururku howlaha uu isu xil saaray u guntan yahay ujeeddooyinkeedana uu doonayo inuu ka niib keeno waxaa ka mid ah sidii loo ilaalin lahaa afka sidii loo axfidi lahaa dhaqanka sidii loo horumarin lahaa magaratay awooddiisa iyo itaalkiisa sidii looga ilaalin lahaa waxyaalaha ku yimaada sidii loogu gudbin lahaa facaadda soo socda kolkaa tallaabo kasta oo la xidhiidha arrintaas waxa weeye mid maaragtay aanu u aragno inay waxtar ka geysanayso sida buugaga kan iibku waxa weeyaan waa meel dambe oo buug la-aan dhaqankii buuggu waa inuu noqdaa mid dhaqankii iyo hiddihii iyo anshixii iyo usluubtii iyo afkii waxtar ka geysanaya halkaa weeye halkaanu ka abaarnaa dadkaasina waa dad ku mahadsan buug la-aanna iyo qoraal la-aanna wixii waa hagaasayaan waa baaba-ayaan dibay u dhacayaan kolkaa waxay ka mid tahay howlahaanu u guntanahay laakiin ma jirtaa kala xulidda buugaagta tusaale ahaan waxaa dhici kartaa in buugaagta qaarkood inaysan tayo badan lahaa lahayn oo qofkii xitaa uu u baahan yahay ama in tababar la siiyo ama wax badan laga saxo oo qofka wax qoray waxaa suuragala inuu wax u qoray un ama wax ku hel ama si boobsiis ah wixii oon la turxaan bixin inuu inta iska soo daabaco waxaa laga yaabaa suuqa iska soo dhigo marka kuwa aad gaar ahaan soo bandhigaysaan miyaad kala xushaan mise waa wixii qorayaashiinu qoreenba meesha in la keeno
horta waa mide inteeda tan magaca wadaagta ma aha ma kuma ekin inaanu nahay dadka magarata iyagu buugagooda meesha lasoo bandhigo waxa aadba odhan kartaa dadka buugagooda lasoo bandhigo sida matalan maalmaha kan aynu joognay matalan maanta iyo shalay oo kale waxa intaas jibaar magarata ka weyn oo ka tiro badan dadka kale aan ururka ka tirsanayn kolka halkaa waad ka garan kartaa in maaragtay aanay annaka gacanteeda markaa ku jirin xitaa dadka maaragtay diristoodii iyo kahubintooda iyo bugagay soo daabacayaan iyo waxay yihiin laakiin waanu eegnaa marka buuggii soo baxo hadba waxtarka uu leeyahay dhinacanaad tilmaantee tayada mar walba marka awooddaadu ay weyn tahay itaalkaaga iyo adduun waxaad haysid iyo meesha talada aad ku leedahay ayaad u yeelataa amar ama maaragtay gacan aad adigii wax ku kala xulxulan kartid laakiin xaaladda maanta ummaddeen oo dhamme ay ku wada sugan tahay waxaa dhiirigelinta ugu weyn ay tahay bal dadkii in lagu dhiirigeliyo inay bal horta wax soo saaraan hadhowtona la eego siday tayadii u kala roonroon tahay kolkaa ilaa maanta wixii way isku wada dhex jiraan isla markiina way kala baxbaxsan yihiin dadkuna marka ay yimaadaan hadba buugaggaas markay eegaan oo akhrisaan ayay iyagii kala sooci karaan ka aad loo sii xiiseeyo ka aad biicu geli kara kuwii kalena way iska hadhayaanay